wanaagsan tihiin go-aankaas ma aha go-aan anaga na kuseeya sidaad la socotay dalka waa federaal islamarkaana waxaa la rabaa wasaarada duulista hawada marka go-aan qaadanayso inay u shaqaxdo istediyada jira iyo garoomada jira iyo shaqada socota sababta ee khatarta soo kordhay saas awgeed go-aankaas mayn loo soo gudbin dowladda federaalka mana ka warhayno namana quseeyo garoomada puntland waxay u furan yihiin dhammaan ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan hadday ka shaqeeyaan rakaab iyo hadday ka shaqeeyaan qaad waana waana waana waana waana lasoo dhaweynaya garoomada go-aanka ka soo baxay wasaaradda duulista hawada soomaaliya nama quseeyo diyaaradihii ka imaan jiray kenya puntland waa u furan yihiin